maamulka dowlada hoose degmada gaalkacyo oo kaashanaya ururka dhalinyarada degmada waxa uu fuliyey ololo ballaaran oo dhilbeeris iyo rinjeen ah kaasi oo qayb ka ah dadaalada bilicda iyo dhiraynta magaalada lagu horumarinayo ololahan ayaa waxaa soo agaasimiyey agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowlada hoose daahir maxamuud cilmi iyadoo ay ka qayb galeen maamulka ciyaaraha degmada gaalkacyo guddoonka ardayda jaamacadaha jiyu iyo moodareen aqoon-yahano iyo dhalinyarada deegaanka dadaaladan ayaana qayb ka ah tartanka degmooyinka ee toddobaadka xorriyadda xus oo xaaqo kaasi oo ay si fircoon uga qeyb qaadanayaan dhammaana degmooyinka dalka soomaaliya ujeedadana tartankani waa dhiraynta wadooyinka nadaafadda iyo bilicda magaalooyinka dalka agaasimaha arrimaha bulshada degmada gaalkacyo daahir maxamuud cilmi waxa uu shacabka degmada gaalkacyo ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarinta degmada gaalkacyo waaya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaah baa mahad iskale layskuu kaa keenay goobta tan waxaan rabaa si khaas inaan ugu mahad celiyo dhallinyarada degmada gaalkacyo ugu horreeya gudoomiyaha dhallinyarada sidoo kalete agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoose iyo ardada jaamacadaha oo guddoonkoodii maanta halkan nala joogaan jaamacadda juyu iyo madaren si gooniya waxaan ugu mahad celinaya qof kasta oo meesha ka soo qayb galay waxay noo tahay maalmihii xorriyadda aadaan kaga mahad celinayaa sida sharafta loo ugu shaqayseen inaad aargooyinka ka qayb qaadateen rinjiyeyseen jirdiimadii dhirta ku beerteen aad samayseen quruxdii iyo bilicdii aad qayb ka qaadateen arrintaas waxay ka turjumaysaa maalmaha xorriyadda inaan kaalin weyn iska saarteen waxaa farxad gooniya ii ah dhallinyarada reer gaalkacyo inay soo baraarugayaan aqoon-yahanku ku soo laabtay ay si gooniya u fahmeen reer gaalkacyo in ayaga dantooda ku jidho in awooddu iyo mugsoonta fikirkua ay maskaxdooda gacantooda ku jidho sidaas awgeed marka dhallinyaradan quruxda badan gaabteeda hortaagan waxay ku fakereen inay magaaladooda qurxiyaan maalmaha xorriyaddana uga qayb qaataan inaysan iska soo duubin video cillaha ay iska soo duubaan shaqo iyo xirfad iyo soo bandhig simacan ay sameeyaan waxaan kaloo rabaa barnaamijka la xus oo xaaqo oo tartankiisa aan qayb ka nahay oo loogu talagalay dhallinyarada soomaaliyeed inay tartan ku galaan ama degmooyinka soomaaliyeed gaalkacyo waa xaruntii dowladaha ay ka bilaabatay gobolka mudug si gooniya waa xaruntii gobolka mudug si gooniya waa xaruntii galmudug ay ka aasaasatay dhallinyarada reer gaalkacyo ka soo jeedaan waxay astaan u yihiin inay mar walba dowladnimada iyo tartanka ay ka yihiin waxbarashadii baa ogeydeen iska dhicinta khawaarijaa ogeydeen wax kasta oo bulshada iyo dadnimada hor horka ahaya qayb ayay ka yihiin marka aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa dhalinyaro baraarugiinna iyo istaagiinna sharaf baad leedihiin waxaana qiimo weyn ii ah galabteena garbahayga taagantiina idinkoo dhirtiina iyo bilicdiina hagaajinaya ujeedadahani ayaa ah in lagu horumariyo bilicda iyo nadaafadda degmada gaalkacyo